assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballanteena waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد وحين كل جرني كتابك آداب المعلمين محمد بن سحنون muqadamaadkii yaryaaraayaynu ka horreysiinaanay darsigan darsigii ka horreeyey waxaynu soo sheegnay oo waqfo aynu ku samaynay kataatiibta ama dugsiyada qur-aanka caalam al islaami iyo taariikhdii ay soo mareen xilligay soo aasaasmeen iyo qaabkii u shaqayn jireen waxaynu rabnaa maanta inaynu waqfo ku samayno kataatiibta iyo dugsiyada qur-aanka iyo geeska afrika iyo taariikhdii ay ku lahaan jireen taariikhda aynu sheegaano waxaa laga yaabaa in badan oo maqli doonta inay goobjoog u soo haayeen ayaa laga yaabaa xaadirba u haayeen kuwii markaa goobjoogga u ahaa waxay u tahay xasuusin ayay u tahay dhallinyarta soo koraasa iyo jiilka hadda soo barbaarayana waxay u noqonaysaa taariikh ayay u noqonaysaa macalimiinta qur-aanka dhigaya ee dugsiyada hayana iyaguna waxay u noqonaysaa tusaale iyo mithaal ayay u noqonaysaa waxaana isbarbardhig ku samayn doonaan iyagu maanta qaabkay u shaqeeyaan iyo qaabkii macalimiintii hore ee dugsiyada qur-aanka hayn jirtay ee soomaaliyeed ama muslimiinta ahayd ee geeska afrika ku nooleyd qaabkay u shaqayn jireen ay isbarbardhig ku samayn doonaan taariikhda aynu soo gudbinaano sharcan maxaa saxa maxaa qalada kitaabka dhexdiisa ayaynu ugu tegi doonaa oo adaabiyaadka loo baahan yahayba waa shaqadaas ayuu kitaabku u caqido yahay hase ahaatee ka hor waa inaynu taariikhtii ay lahaan jireen dugsiyada qur-aanku wax kooban aynu ka sheegno haddaynu markaa ku soo dhowaano tacliimta taalay soomaaliya dhexdeeda taalay qadiiman amaba intii isticmaalku aanu imanin iyo duwalkii cilmaaniga ay ka dambeeyey waxay ahaan jirtay dhowr qaybood bay ahaan jirtay qaybta koowaad waxay ahaan jirtay dugsiyada qur-aanka qaybta labaadna waxay ahaan jirtay oo u badnaan jirtay xalaqaadkii cilmiga ahaa ee cilmiga lagu baranayo shareecada qaybta markaa dugsiyada qur-aanku waxay ooli jireen bimathaabati almadaaris alibtidaa'iya ayay ooli jireen oo ka dhignaan jiray oo u dhignaan jiray dugsiga qur-aanku ibtidaa'iga ayuu u dhignaan jiray dugsiyada qaybta hoose ayuu u dhignaan jiray ardaygu markaa markuu ka soo takharujo oo qur-aanka uu soo xifdiyo ayuu u gudbi jiray xalaqaadka cilmiga iyo meelaha culimmada ay cilmiga ku akhrinayaan kadib baa markaa maraaxil la marin jiray maraaxishaasuu cilmiga ku baran jiray ilaa aakhirka marka uu soo takharujo nin caalima oo cilmiga ilaahay tabaaraka wa tacaala baac uu ka siiyey qaabka lagu aasaasi jiray haddaynu ku soo dhowaano khaaliban waxay ku aasaasmi jireen dugsiyada qur-aanku inay isku yimaadaan waalidka ay isku yimaadaan waalidka markay isku yimaadaan markaa waxaa lasoo bandhigi jiray oo laisweydiin jiray in loo baahan yahay in dugsi qur-aan la furto oo macallin la qabsado macallinkaa markaa la xulan jiray macallinka la xulanayana sifaad ayuu lahaan jiray sifada uu leeyahayna waxa weeyaan waa inuu qur-aanka xaafid ku yahay weeyaan inuu xaafid ku yahay maxaa lagu ogaanayaa dhowr sifo waa lagu ogaan jiray oo sifada koowaad waxay ahayd waa bitajruba oo macallim hore u soo shaqeeyey weeyaan marka waa macallim dugsiyo hore soo qabtay dhowr qalino hore soo kiciyey saasaa markaa lagu yaqaanaa inuu yahay macallinkani macallim xaafida oo qur-aanka xafdisa inuu yahay lagu yaqaanaa ama dadba inta loogu yeedho tajribeyn jiray waxyaalaha lagu tajribeyn jirna waxaa ka mid ah in subca lala galo oo soddonka jis ee qur-aanka ah ayaa subca lagula gelaya subca markii lagula galo markaa waxaa soo baxasa macalimka la rabo in dugsiga qur-aanka loo dhiibto intee in leeg ayuu qur-aanka ka xifdisan yahay ayaa soo baxaysa macalimiintuna waxay u qaybsanaan jireen saddex qaybood saddex magacna way kala ahaan jireen macalinka koowaad waxaa la oran jiray xaafid macalinka labaadna waxaa la oran jiray xaashi fiiris macalinka saddexaadna waxaa la oran jiray qoriile ayaa la oran jiray xaafid waxa weeyaan waa nin qur-aanka inuu soo diyaariyo inaanu soo diyaarin isagu mid ay tahay taa macnaheedu waxa weeyaan ardayda qur-aanka way yeerhsan jireene markay qur-aanka yeerhsanayaan mid waliba suuraddii uu maraayey aayadduu ka maraayey meeshii u dambeysuu ka maraayey ayuu ka soo qabsanayaan xataa aayadda ma soo bilaabayo muxuu ka soo bilaabayaa meesha u dambeysa ayuu ka soo bilaabayaa markuu meesha u dambeysa ka soo bilaabo macalinka xaafidka marka wuxuu u dhiibayaa aayaddiisu u dhiibaya kana aayaddiisu u dhiibaya kana aayaddiisu u dhiibaya intaanu dugsiga iman ka horna inuu soo diyaariyo arday waliba meeshuu marayo baahi uma qabo kaasi markaa muxuu ahaan jiray xaafid ayuu ahaan jiray qeybta labaad waxaa la oran jiray xaashi fiiris baa la oran jiray xaashi fiiris waxa weeyaan waa mucalim qur-aanka xifdisan laakiin waxoogaa cabsiya ayuu qabaa wuxuu samayn jiray markaa wuxuu samayn jiray ardaydiisa ayuu la socdaa arday walba suuradduu marayo iyo aayadduu maraayo ayuu la socdaa maanta intuu qaadan doonana waa yaqaanaa marka wuxuu samaynayaa intaanu dugsiga imanin ayuu arday walba qur-aanka u yeedhi lahaa ayuu soo fiirinayaa soo muraajacaynayaa kadib markuu dugsiga yimaado ardayda wuu yeedhin karaa laakiin hadday aayadi ku biirto waxaa laga yaabaa inay ka gedmato ayaa laga yaabaa ama arday cusub hadduu yimaado uu yidhaahdo waxaan yeedhsanayaa qur-aan meeshuu marayeen aanu ogeyn way ka gedmanaysaa macalimka saddexaad waa macalinka u liito qoriilaa la oran jiray kitaabka dhan qur-aanka waxaa ugu jira qoriyo ama waraaqo ayaa ugu dhex jira arday kastoo soo yeedhsada markaa kitaabkuu furayaa aayaddu u yeedhinayaa kitaabkuu furayaa aayaddu u yeedhinayaa qaabkaasay markaa macalimiintuna ay ahaan jireen macalinka iyo ardayda markii la helo dugsi ayaa la oodi jiray waa laysku keeni jiray waxay waalidku dhiibi jireen waxa loo yaqaano fadhiisin loo yaqaano fadhiisinkuna wuxuu ahaan jiray neef adhiya ama neef adhiya waxa la qiimaa ayuu ahaan jiray macnihiisuna wuxuu ahaa muu ahayn xoolo aan la shaqayn oo layska qadimanaye wuxuu ahaa bimathaabati alcarbuun ayuu yaalayo carbuunta meesheeda ayuu yaalay lixda bilood ee soo socotay ugu horeysa haaliban mucalimku waalidka xuma weydiin jirin ardayda laysku keenay mid kastaba neef adhiga oo fadhiisina laga siinayaa neefka adhiga ah ee fadhiisinka ah ee laga siiyey ayaa markaa lixdaa bilood soo socota lagu jari jiray neefka labaad marka goormu soo dhacaya lix bilood kadib ayuu soo dhacaya waxaa kaloo dhici jirtay mararka qaarkood ujuro aan badnayn inay macalimiintu qaadan jireen ujuradaas markaa siyaalo kala duwan baa lagu siin jiray siyaalaha lagu siiyey waxaa ka mid ahayd matalan in la yidhaahdo munaasabaadka in lagu siiyo oo ardaygani markuu jus qur-aana dhammeeyo waxaa la siin jiray macalinka waxbaa la siin jiray markuu intaasoo jus qur-aan dhammeeyo waxbaa la siin jiray saasay markaa maraaxil ay ku soo mari jirtay waxaa kaloo dhici jirtay mararka qaarkood weliba gaar ahaan dadka reer magaalka oo kale inay macalinka bishii ay wax ku siiyaan ayaa dhici jirtay si kastaba ahaatee laakiin macalimka dugsiga qur-aanka dhigaya ma laga fiirin jirin waxa uu qaadanaye waalidku waxay siin jireen ahmiyad gaara ayay siin jireen ilaalin gaara iyo yanaayo gaarana way u samayn jireen waana tii keeni jirtay marka in ardaygu qur-aanka ilaahay tabaaraka watacaala u barakeeyo oo ardaydigoo yaryar oo amri dheerba gaadhin ayay xufaad ahaan jireen intaasoo arday baa ka soo qalin jebin jirtay dugsigan mucalimkana waxaa la oran jiray mucalim hebel intaasoo qalin buu qur-aanka baray ayaa la oran jiray dadka waalidkaana waxay ku mahmaahi jireen oy oran jireen ilmahaagu afar qaafuu qur-aanka ku bartaa afartaa qaaf markuu helo ayuu qur-aanka baranayaa afartaa qaafi waxa weeyaan waa aabba quuri og iyo hooyo qalqaalin og iyo arday qaylin og iyo macalin qaariya afartaa markii laysla helo ayaa qur-aanka la baranaya ayay odhan jireen aabbuwa inuu quuri og yahayo wax kastuu macalinkaas u baahdo uu quuro ayaa la rabaa ardayguna waa inuu qaylo dheer yahayo macalinku isagoo ka dhex qaylinaya boqol arday waa inuu macalinku maqli karo weeyaan macalinkuna waa inuu qaari yahayo xaafid uu yahay oo hadhow markaas arday kasta qur-aankiisa uu siin karo ayaa la rabaa hooyaduna waa inay qalqaalin og tahayo macnaheed waxa weeyaan waa inay ardayga wakhtigiisa iyo jadwalkiisa u ilaaliso weeyaan afartaa qaaf markii la helo ayaa qur-aanka la bartaa ayay odhan jireen dariiqada qur-aanka lagu bartaa waxay ahaan jirtay dariiqadii hore aynu usoo sheegnay mid la mid a ayunbay ahaan jirtay ilmuhu aalaa mar badan dugsiyada ayay seexan jireen dugsiyada markay seexdaan markaa waxaa la kici jiray khaaliban salaada subax ka hor ayaa la kici jiray macalinku wuu soo kalihi jiray salaada subax markaa meeshii loo gaadhay markii la tukado qur-aanka iyo barashadiisa iyo kabicitaankiisa iyo yersigiisa bilaami jiray duhurada ama barqada oo kalena ardayga waa lasoo fasixi jiray qur-aanka quraac baa loo soo fasixi jiray quraacda markii loo soo fasaxo kadib wuu quraacanayaa ama wuu qadaynayaa dugsigu ku laabanayaa haddana gelinkii dambe ayuu qur-aanku yeedhsanayo uu yeedhsanayaa waxay ku dhigan jireen ardaydu loox bay ku dhigan jireen looxaasna inta badan ardayga iyo kolba qur-aanku qaadanayo ayuu leekaan jiray loox yar baa lagu bilaabayaa marka dambe waxaa la gaadhayaa loox weyn ayaa la gaadhaya oo laga yaabo halkiisa dhinac in lagu qori karo bog qur-aan lagu qori karo ama laba bogo qur-aan lagu qori karo haddii la yaryareeyo ayuu ahaan jiray bog buu markaa buuxin jiray ardaygu gelinka hore boguu buuxinaya looxa dhinac ka mid ah ayuu buuxinaya dhinacaas marna gelinka dambeu ka baxayaa dhinacaas gelinka dambeu ka baxay dhinaca kale haddana gelinka dambe waa fadhiisanaya casarkii meeshii loo gaadho ardaydu inta badan waxay u fadhiisan jireen subac ayay u fadhiisan jireen subacaas markaa qayba qayba ayuu macalinku uula subcin jiray waxaa la yaqaanay markaa shay la yidhaahdo horis ayaa la yaqaanay horisku waxa weeyaan aayaddu markay dhammaanayso in ardayda dhammaantood ay isla qabtaan macalinkuna markaa wuu dhex fadhin jiray oo qaabkaas ayuu ku shaqayn jiray waxaa jirtay wax hadda lagu cabiri karo allawaayax alidaariya lagu cabiri karo oo ka dhex jiri jiray dugsiyada qur-aanka lawaayaxdaas ka dhex jiri jirtay marka waxaa ka mid a macalinku wuxuu iska lahaan jiray mar walba nin loo yaqaano kabiir ayuu iska lahaan jiray kabiirku wuxuu ahaan jiray ardayga dugsiga qur-aanka ardayda fadhida ardayga ugu weyn ee qur-aankana u yaqaana ayuu ahaan jiray sababtaa waxaa la rabay in ardayda ay ka haybadaystaan baa la rabay waxaa kaloo la rabay inuu booska macalimka uu geli karo haddii macalinku mashquul yaru ku soo baxo ayaa la rabay marka waxaa lagu xulan jiray kabiirka inuu ardayda ka weyn yahay iyo inuu qur-aanka uga aqoon badan yahay ayaa lagu xulan jiray taasi waxay ahaan jirtay markaa qodob iyo nidaam iska jira ayay ahaan jirtay qodobka labaad iska jiri jiray waxay ahayd ciqaabta oo ardayda waa la garaaci jiray ulahana way soo guran jireen weliba gaar ahaan maalinta sabtida ayay ulaha soo guran jireen waxaa loo yaqaanay sabtida sabti ula dheer ayaa loo yaqaanay magacaas ayay lahaan jirtay arday walba waxaa laga rabaa isagoo dhowr ulood wada inuu yimaado ayaa laga rabaa dugsiga mucalimkuna ardayda markii ay qur-aanka garan waayaan ama ay bataale iyo ay sameeyaan isdabamarin wuu garaaci jiray weliba ardayda aad baa loo kululeyn jiray in la garaaco ilmahana waxaa isku ogaan jiray waalidka iyo macalimiinta ayaa isku ogaan jiray waxaa jirta mahmah aan baxday oo ay waalidka oran jireen oo macalimka ay ka oran jireen waxay oran jireen mucalimow lafihiisaan leeya haraggiisana adaa iska leh ayaa oran jireen waxaa kaloo oran jireen mucalimow madaxana ha ka dakrin lafna ha ka jebinin inta kalena ilaa ka ridin si aad u garaaci kartidna adiga ayaa yaqaana ayay odhan jireen ardayga markaa markuu bataale iyo istabamarin uu sameeyo in la garaaco maxay iska ahaan jirtay say macruufa oo la yaqaano ay iska ahaan jirtay waalidkuna haba yaraatee kama xanaaqi jirin ilmihiisa in lasoo garaaco kama xanaaqi jirin bal waxaa dhici jirtay dugsiga in markii la geeyo in loo dardaarmo ardayga in mucalinkiisa uu garaacay inaanu marnaba waalidkii soo gaarsiin karin waxaan xasuustaa markii dugsiga lay geeyey waalidkay wuxuu igu yidhi dugsigaasaa loo geynaya haddaad qur-aanka garan weydo ama waajibkii laguu diray aad garan weydana waa lagu garaacaya macalinkayga ay garaacayna iima sheegi kartid haddaad ii sheegtidna waxaad iga sugtaa waxa weeyaan mucalimku intuu kugu dhuftay in lagana kugu dhufto ayaad iga sugaysaa saa maxaa loo yeelayay saa waxaa loo yeelay waxa weeyaan waxay waalidku diidanaayeen in utun iyo cuqudad ay ka dareemaan haba yaraatee garaacista ilmahooda la garaacayo inay ka dareemaan ayay diidanaayeen waxaa kale oo nidaam ka mid ahaan jirtay ardaydu way soo xaaba guran jireen maadaama salaada subax ka hor la kacayo dhinaca kalena laydharhkan iyo laambadahan hadda la isticmaalayo iyo toshashka faraha badan le aanay jirin oog iyo dab baa la shidan jiray oogtaas iyo dabkaa la shidanayo ayaa qur-aanka lagu xifdin jiray oo lagu barin jiray oo lagu diyaarsan jiray nidaamyada waxaa ka mid ahaan jirtay mucalimka inta badan waxaa laga rabi jiray oo waalidku ay ka dalban jireen in ardayga uu duceeyo weliba munaasabaadka qaarkood uu ugu duceeyo oo maalan markuu ardaygu jis qur-aana dhammeeyo ama shan jisoo qur-aana dhammeeyo waalidka waxay samayn jireen xaflad yaroo kooban ayay samayn jireen xafladdaa yaree kooban marka waxaa loo yeedhayaa mucalimkii iyo ardaydii ayaa loo yeedhayaa waxaa u yeedhaya waalidkii dhalay wiilkaas ama gabadhaa dhalay ayaa u yeedhaya xafladdaa yar markii la cuno mucalimka markaa waxaa laga codsanayaa inuu ardaygan u duceeyo ayaa laga codsanayaa mucalimkuna wuu ducaynayaa ardayduna way ta'miinsanayaanoo amiin ayay odranayaan marka nidaamkaasi waa nidaamkii ka jiri jiray dugsiyada dhexdooda ka jiri jiray weeyaan markuu mucalimku shan iyo toban jus oo qur-aanah ardayga uu baro mucalimku wuxuu lahaan jiray qaalin geela ama qaalin lo ah ama qiimaheeda ayuu lahaan jiray oo la siin jiray shan iyo tobanka kalena iyana saasoo kale ayuu u lahaan jiray shaqooyinka jiray ayay ahaan jirtay maxaa saxa maxaa qalada kitaabkan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhexdiisa ugu tegi doonaa haddaynu ku soo dhowaano adawaadkii wax lagu baran jiray dugsiyada qur-aanka lagu baran jiray saddex shay ama afar shay ayaa ooli jiray dugsiyada dhexdooda shayga koowaad wuxuu ahaan jiray looxa qur-aanka lagu qoraayo shayga labaadna wuxuu ahaan jiray qalin la qoray oo geed laga sameeyey oo isagana kii qur-aankii lagu qoraya shayga saddexaadna wuxuu ahaan jiray tawaad ama shaygan qadka lagu shubto ayuu ahaan jiray dhuxul iyo waxaa laga sameyn jiray xabag laysku daray dhuxul la diradqay iyo xabag laysku daray baa laga sameyn jiray shayga afraad ee dugsiga ooli jiray waxa weeyaan waxa loo yaqaanay diin ayaa isagana ooli jiray diinku waxa weeyaan waa meel ama taayir weyn oo kale inta badan ay samayn jireen ama meel u gaara meeshaasi marka diin baa la oran jirayo waa meesha alwaaxdiiyo looxaanta lagu dhaqo weeyaan oo meel gaara oo loo diyaariyey oo loo sameeyey ayay ahaan jirtay ficlana kitaabka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaynu ku arki doonaa inay caadadaas ay tahay caado qadiima oo muslimiintu qadiiman ay ka hadli jireen kitaabkan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhexdiisa waynugu tegi jirnay tegi doonaa arday goormuu takharujaya wuxuu takharujaya sidaan hore soo sheegnay markuu qur-aanka xaafid ku noqdo ayuu ku takharujayaan intaasi marka waa qaabkii dugsiyada qur-aanka dugsiga dhexdiisa loogu baran jiray weeyaan ardayga baranayana uu yahay arday waalidkii uu keenay habeenkiina waa caraaba guriga hooyadii waa caraaba waxaa jiri jirtay laba dariiqo oo kale oo qur-aanka lagu barto ayaa jiri jirtay labada dariiqee qur-aanka lagu bartaa waxay kala ahaan jireen xeraysi iyo looxjiid baa la kala oran jiray looxjiidku waxa weeyaan ninka samaynaya waa nin weyn oo yaraantiisii qur-aanka inuu barto ay dhaaftay marka muxuu rabaa isagoo nin weyna oo reera leh oo xoolo dhaqaya oo beer ka shaqaynaya haddana inuu ilmaha yar qur-aanka la barto ayuu rabaa wuxuu samaynaya marka alasayda hore ayuu la imanayaa looxiisa qur-aankuu yeedhsanayaa waa loo buuxinayaa qur-aankaas loo buuxiyey looxii lagu qoray ayuu qaadanayaa waxaa laga yaaba maanta dhinu xoolaha dhexdiisa looxiisa uu ku wato ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa hadduu beer ka shaqaynayo ina beerta dhexdeeda uu yaalo looxiisa ayaa laga yaabaa saasuu marka qur-aanka uu ku soo diyaarinayaa waxaana dhici jirtay marar badan qof weyn inuu qur-aanka la bilaabo wiilal yaryar oo ilmo yaryara marka dambena xafladda isku mar loo qabto ayaa dhici jirtay dariiqa inta badan marka waxaa samayn jiray dadka waaweyn ee danahooda khaaskaana inta badan aanay ka maarmi karin eesaa yeeli jiri qofku hadduu ka baqo inuu qur-aanka sidaa ku barto hadduu ka baqana uu isleeyahay xoolahan iyo waxyaalahan faraha badan leh ee kugu hareeraysanba kaa mashquulin doona hadduu isidhaahdana wuu xeraysan jiri xer maxay tahay wuu baxaya meel aanu dadkiisa joogin ayuu tegaya markuu taga markaa wuxuu u tegayaa macallin dugsi haysta ayuu u tegaya macallinkaasoo markaa qur-aanka uu ka baranaya dadka deegaankuna waxoogaa tacalluqa ayay siinayaan markuu marka xernimo qur-aanka lagu soo baranayo waxaa laga mari jiray duruuf adag baa laga mari jiray qofku waxaa laga yaaba marka isagoo baaba-ay oo laga yaaba inay tiibi ku dhacday oo laga yaaba xanuuno badan ay ku dhaceen inuu qur-aanka soo dhameeyey laakiin kusoo guulaystay maxay inuu qur-aankii xifdiyey uu soo dhameeyey marka dambena wuxuu soo laaban jiray marka isagoo xaafida ayuu soo laaban jiray inahaas markaa waxay ahaan jirtay maxay qaabkii soomaaliya dhexdeeda qur-aanka loo baran jiray ayay ahaan jirtay iska taariikh kooban weeyaan in badan oo laga yaabo inay maqlaanna ay garanayaan ama gowjoog ay u soo haayeen laakiin yaryarka iyo dhalinyarta hadda soo barbaaraysa in badanoo ka mida laga yaabo inay ka dhawaayeen inta haddaynu ka soo gudubno oo taariikhda yara kooban aynu ka soo gudubno waxaynuu gudbanaa dadkii ku caanbaxay inay noqdaan mucalimiin qur'aan ay noqdaan laga soo bilaabo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa laga soo gaadhayo taabiciinta iyo ka dambeeyeba saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa qur-aanka baray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo almucalimu alawal muxuu yahay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray jiil jiilka waxaa ka mid ahaa marka dad mucalimiina oo dadka qur-aanka bara ayaa ka mid ahaa saxaabadii ku caanbaxay qur-aanka inay baraan oo rasuulkoo noolba qur-aanka dadka beri jiray waxaa ka mid ah cubaadat bnu saamit ayaa ka mid ah ahlu sufah ayuu qur-aanka bari jiray wuxuu leeyahy radia allaahu canhu callamtu naasa min ahli sufa alkitaabata waalqur'aan imaamu axmed baa ku soo warinaya musnadkiisa waxaan beri jiray buu leeyahay ahlu sufaha sida wax loo qoro iyo qur'aanka ayaan beri jiray amiir almuuminiin cumar lkhadaab radia allaahu canhuna markii dambe uu khaliifka noqday cubaado wuxuu u diray shaam shaam baanu ugu diray inuu dadka qur-aanka baro cilmigana uu baro way intaaynu ku dayn insha allahu tabaaraka wa tacaala subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk